hidisharciyeed hidisharciyeed kastaoo la qiibiya oo laga qiibiya golahan wuxuu u baahan yahay golaha inuu soo akhriyo procedure ayaa loogu talagalay inuu maro procedureka asaga xerhoosaadka sida uu qabo ayaa lagu oggolaan karaa laguna diidi karaa marka waxay la tahay annaga yaanan qaldin procedureka nidaamka noo qoran oo xerhoosaadka ku qoran aan isticmaalno ajandaha maanta waa qiimin ajandaha waxaan rabnaa in la ansixiyo markaas kadib diidis iyo oggolaansho golaha shacabka ayagaa go-aan ka gaari doona marka labadan ajanda midna waa qiimin kan kalena waa teedi kale sharcigan hanti dhowrka ani waxay la tahay waxyaabaha la yidhahdo public financial managementa dhinac procurementha iyo dhinac hanti dhowrka haddaan la sixin corruptionka maalin walba aan ka hadlayno ma saxmayaan qodobka kalena waa la socotaan shuruucdii waddankan uu iska lahaa khaasatan shuruucdii maamulka qaar way jiraan qaarna way burbureen dadka la rabo inay shuruucda sameeyaan idinka waayo marka waxay la tahay dulqaad fara badan hala muujiyo haddaan wax diidaynana waxaan ku waxaan diidayna ha noqdaan waxaan ku diidnay si sharci ah haddaan wax oggolaanaynana aan ku oggolaano si sharci ah aad iyo aadaan u mahadsantihiin waxaan codsanaynaa labadan qodob sida ay yihiin inaan u codayno sharcigaana lasoo akhriyo kaas kalena wax kabeddelka sharciga ah hanti dhowrka guud ee qarankana akhrinta labaad u galo codayn waa mahadsantiin wasaaradda waxaan u malaynayaa inay diyaar tahay wax kabeddelka sharcigaani akhrinta labaad uu marayaa waxaa loo dhiibay soo maaha sharcigan waxaa hayaan umalaynaa guddiga guddigaan ugu yeeri doonaa intaana waxaan rabaa arrin amniga ku saabsan inaan ka hadlo sida aada la socotaan in badan annagoo halkaan hawl u fadhina ama hawl u ballansan ee xildhibaanada rabaan inay waajibkooda gutaan jidadka in la xiro ciidamada amniga ay xiraan nooc walba ha noqdaane kadibna xildhibaanada meeshaasi dhibaato ay ka soo gaarto ama qaarkood ay ku sigtaanba inay khatar ku galaan marka ugu horreysa waxaan leenahay ciidamada amniga xildhibaanadu waxay wataan aqoonsi ayay wataan oo baarlamaanka uu leeyahay waxaan u baahannahay in ciidamada amniga oo jidadka jooga xildhibaanadan waxay leeyihiin xasaanaday leeyihiin sharafkooda iyo karaamadooda la ilaaliyaa madaxda taliyaasha ciidamada ha noqdaan kuwa booliiska militariga nabad sugidda dhammaan ciidamada amniga waa inay u istaagaan inay ku wacyigeliyaan una sheegaan ciidamada dhammaan ciidamada qalabka sida inay ilaaliyaan sharafka iyo karaamada xildhibaanka uu leeyahay tan kale guddiyada guddiga difaaca hadda lafteedii xildhibaanaha halkaan noogu yimid oo noo sheegay in lagu soo xadgudbay waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay la xisaabtan mar walbana cidda dembiga gashay waa in la keenaa waxay mudan tahayna lagu abaalmariyaa sidaa awgeed baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo kala duwan oo takhasusaad kala gediisan leh guddiyadaasi waxay qaabilsan yihiin qaarkood amnigay qaabilsan yihin qaarkood dhaqaalay qaabilsan yihin qaarkood qaarkood bulshay qaabilsan yihin haddii guddiyada aan loo isticmaalin meelihii ay iska lahaayeen waxay la tahay habka baarlamanka uu rabo inuu u guto waajibaadkiisii waxay noqonaysaa mid aan hagaagsaneen sidaa awgeed waxaan amraynaa labada guddi guddiga difaaca iyo guddiga amniga inay u istaagaan xildhibaanada hadda sheegtay in jidka loo istaagay oo wax laga xumeeyeyna magacyadooda intay qoraan dhammaan ciddii arrimahaasi ku lug lahaydna shuruucda waxay ka qabto idinku ka shaqaysaan hawsha ee asaad aada qabataan